halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka afrimada geeska afrika iyo internetka v o a somali daadka
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa salaasa labada bisha februari sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandure warqadaa sababta loo saarna waxay tahay dadka soomaaliyeed ama soomalilan ha noqdaano ama dadka soomaaliya kuna ha noqdaano waxaa xaada looga dhigay waraqaday ku magacaabeen goohom oo lacag looga qaado goohom marka macnihiisaan gara weyne sababta wax sharciga ku dhigan maahan amba diyaarada international ha noqoto haddayna waa local local adiga goohom loo goyna basbar loo goynaan maano arag saa darteed waxaan idin leenahay waxaas ka joojiya dadka kaasina wuxuu ahaa taliyaha laanta socdaalka ee dowladda federaalk ee soomaaliya jenaraal cabdulaahi gaafu maxamed oo faahfaahin ka bixiyey warqad ka soo baxday xafiiskiisa oo lagu mamnuucayo duulimaadyada u kala goosha muqdisho iyo hargeysa waraysi ayaan idinkaga haynaa qodobada kaleed idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid a warbixinay soo saartay hay-adda caalamiga ah ee maamul wanaagga oo soomaaliya ku tilmaantay inay ka mid tahay waddamada ugu hooseeya dhinaca maamul wanaagga iyo weliba la xisaabtanka
waraysi v o eda uu siiyey senator ka tirsan kongareeska maraykanka ah oo uu ku sheegayo in iiraan ay ku socoto jid aan habboonayn qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna marka horese warkii caalamka
jaraa'id ka soo baxa dalka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sheegay in dowladdu ay xirtay sagaal muwaadin oo maraykana iyo afar iyo labaatan kaleeto ay ku tuhuntay in ay yihiin argagixiso waxaa dadka la xiray ku jira oo kale afar iyo toban sacuudiyaan ah saddex yamana iyo qaar u kala dhashay dalalka syriya indonesiya filibiin imaaraadka carabta kazakhistan iyo falastiin sida ay qortay jariidadda kaseed sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo wax laga weydiiyey warkaasi ayaa sheegay inay la socdaan wararkaasi sheegaya in lagu xiray sacuudiga dhowr muwaadin oo maraykana jaridadda sacuudi kaseed ma sheegin in dadkaasi lagu eedeeyey arrimahaas inay xiriir la leeyihiin kooxda daacish oo iyadu sheegatay inay ka dambeysay weeraro dhowr ah oo ka dhana xoogaga amniga ee sacuudiga iyo shiicada oo ka dhacay dalka boqortooyada sacuudi arabiya
dadaalada maraykanku uu garwadeenka ka yahay ee dagaalka lagula jiro kooxda isis ee dalalka ciraaq iyo siiriya ayaa u muuqda inay lagama maarmaan tahay in ciidamo dheeraad ah oo kuwa dhulka oo ameerikaana lagu xoojiyo ciidamada gobolkaasi ku sugan intii suuragala sarkaal u hadlay bentagonka ayaa sheegay in howlgalladaasi ay guulo muuqda laga gaadhay iyada oo ay lagama maarmaan tahay in ciidamo lagu kordhiyo si loo xoojiyo guulahaasi ay gaadheen dhinaca burburinta ururka isis tan iyo markii duqeymaha dhinaca cirka ee kooxdaasi isis ka dhankaa la bilaabay bishii agost ee sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii ayay ciidamada isbahaysiga maraykanku hormuudka ka yahay ay geysteen in ka badan toban kun oo duqeymood oo dhinaca cirka ah oo ay u geysteen kooxdaasi isis oo ku sugan syriya iyo ciraaq
warbixin cusub uu soo saaray guddiga korjoogayaasha ayaa waxa uu sheegay in ciidamada suudaanta koonfureed ay hore u dileen konton rayad ah iyagoo ku xiray konteynar kuleela guddiga kormeerayaasha ee g m e c ayaa waxa ay sheegeen in dadkaasi rayadkahi ay ku neef qabatoobeen konteynarkaasi gudihiisa falkaasi oo dhacay laba iyo labaatankii bishii oktoobar j m e c waxaa guddiga uu sheegay inuu yahay xasuuqii ugu dambeeyey ee la geysto dagaalka muddada labada sano ah ka socda dalkaasi iyadoo la geysto oo kale xadgudubyo ay ka mid yihiin kufsi iyo dilal oo ay geysteen ciidamada dowladda iyo xooga fallaagada ah dowladda suudaanta koonfureed ayaa wax faalla ah ka bixin warbixintaasi cusub ee lasoo saaray labada dhinac ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa inuu geystay xasuuqa asgarayn iyo dilka carruurta suudaanta koonfureed oo ah dalka ugu da-da yar dunida ayaa waxaa xurnimadiisa uu ka qaatay suudaan sannadkii labada kun iyo kow iyo tobankii
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington taliyaha laanta socdaalka dowladda federaalk ee soomaaliya jenaraal cabdilaahi gaafo maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey warqad ka soo baxday xafiiskiisa oo lagu mamnuuxayo duulimaadyada u kala goosha muqdisho iyo hargeysa jenaraal gaafo waxa uu sheegay in wakhti kama dambaysa uu u qabtay shirkadaha duulimaadyada ah ee soomaaliya inay fuliyaan amarkaasi ka soo baxay dowladda federaalka balse jenaraal gaafow muu caddaynin in xayiraadaasi ay ku kooban tahay oo keliya magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa iyo in ay saameynayso dhammaan maamul goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalk soomaaliya iyo gobolada somalilan falastiin axmed iimaan ayaa haddaba khadka telefoonka kula xidhiidhay taliyaha laanta socdaalka dowladda federaalk soomaaliya jenaraal cabdilaahi gaafow maxamed waxaanay ka wareysatay arrimahaasi aniga soomaaliya ma dhihin aniga waxaan dhahay hargeysa warqadaas sababta noo saarna waxay tahay dadka soomaaliyeed ama soomaalilan ha noqdaano oo dadka soomaaliya ku nool ha noqdaano ama dadka soomaaliya ku nool ha noqdaano waxaa xaada looga dhigay waraqaday ku magacaabeen goohom oo lacag looga qaado goohom marka macnihiisaan garan weynin sababta oo qof qof soomaaliya oo soo baxayo gobol u socdo in la yidhaha warqad goohom goosajika diyaaradda kormeysa diyaaradihii baan la diyaaradihii baan la hadalnay shirkadihii baan isugu yeernay waxaan dhahnay duulimaadyadan waa local in local aada go-om ku qaadiin oo dadkaas halkaas basaboor lagu weydiiyo wax sharciga ku dhigan maahan amba diyaaradda international ha noqoto oo maxaa la yidhahdaa goboladaas hargeysa ha noqoto airport internationala oo wixii soomaaliya ka imaanayo o dhan national ha noqdaani international yihiin haddayna waa local local adiga go-om loo goyna basaboor loo goynaan maana arag saa darteed waxaan idin leenahay waxaas ka joojiya dadka marka ma la hadasheen maamulka somalilan in maya ani shirkadaha la hadlay shirkadii waray igu soo celiyeen waxay idhahdeen shirkadahayna kale waxay noo sheegeen go-aan dowladda somalilan leedahay inay tahay marka haddii tallaabadan hadda aada qaadaan shan iyo tobanka bisha soo ma ahan mid culayska un kusii kordhinaysa dadka rayidka ah ee gobolada somalilan iyo soomaaliya iyo intaba isaga kala guusho soo dhibaato kuma aha in dad laga in rayidka laga in laga wada dadka culayska laga qaada laga laga reeba qof maskiin oo soo baxaayo in shan iyo toban dollar gobolka looga qaado go-om aan lagu geyna la yidhahdo haddii xataa dowladda ma ayaga xaq u leh inay go-om bixiyaan waxaan ma ka dhigaynaa inay inay dowlad yihiin hataa basoomaayana anaga bixino soomahan oo anaga noo sheegan dadkii naga baxsan ay yidhahdaan haddee ma jirtaba marka waxaan dhinacan u qaadnan weynin marka shirkadu amba waa saxayaan oo la kale noqonayaan ama international noqonayaan muddaan siinay muddadaas ha laga fikiro En, marka go-aankan ma waxaa isleedahay xal ayuu keeni doonaa sidaasaa is leeyahay En, marka soo dhibaato ganacsi ma keeni karta haddii somalilanna ay meesheeda ku adkaysato adinkuna halkaas istaagtaan shirkadihii ganacsiga iyo dadkii isku socday ehelka ahaa ee ganacsigu ka dhexeeya ee wax walba ka dhexeeyeen soo un culayskii maadan sii badin dhinaciina dowladda federaalka ah ha laakiin abay waxaan ku leeyahay dhinac wanaagga hal dhinac lagama wadi karo sidiisaba wanaag waa laba gacmood
marka diyaaradaha aad joojinaysaan waa kuwe duulimaadyada aad joojinaysaan localka localka kuwa ah kuwa muqdisho kuwa hargeysa aadayo iyo kuwa madbaayo aadayo keliya waay oo locala amba dadkaas dad local ay noqonayaan amba dowladda waxay soo saaraysaa sharci ah in international loo dhaca looga dhaqmo wax dhinaca wada dhaqanaan garanaa anaga wax walba aan fududaynay qof dhinac ma weydiino qof baxaayo qof soo gelaayo mid baawar raacayo mid yaala raacayo mid maxaa la yidhahdaa lugaynaayo oo gobol aadayo wax muraado aan kalena male laakiin airport sidiisana immigration waxuu ka shaqeeya international waxay ah de wixii wax international anaan aqoono sharci adduun iyo mid soomaali mid aan ku jirna aan aragnay
En, waxaa jira wadahadallo u socday dowladda federaalka iyo somalilan En, waxaana ka mid ahaa qodobadii hore loogu heshiiyey in hadallada dhibaatooyinka dhalin kara aan la isweydaarsan iyo go-aanada haddii somalilanna ay tiri dadka waxaan ka qaadaynaa en, en, waxaan siinaynaa gohom ama warqadda ah in qofku uu gurigiisa uu tagayo wadanka uu ka baxayo adinkana aada duulimaadyadu joojisaan soo taas caqabad kuma noqon doonta xataa mustaqbalka wadahadalkii labada waa dhinac ku waa- waa ku noqonaysaa waa ku noqonay laakiin maalma dadkii la dhibaateeyo saas lagu sameeyo oon iska aamusnana soo dhibaato kale maahan marka shirkadihii Waqti- waqtigii- duulimaadka waqtigii la- waqtigii la heshiiyey falastiin waqti horeyeed intaasaan aamusnayn u kaadin asleen waxbaa saxmi doono waxbaa saxmi doono waxbaba saxmaya waaba kasii daraysaabo En, marka shirkadihii diyaaradaha hadda maxaa go-aan ah oo aada ku kala tagteen waxaan ku aniga shirkadaha go-aanka waxaan siin waktiga waan dhahnay wakiiladiina joogo somalilan la hadla arrinkaas hadday kala hadli karaan dowladdaas kala hadlaano dadka waxaasa laga joojiyo ama ama ama ama si rasmi ah looga wada hadlo wax wax rasmiya oo dowladda ha noqdaan En- laakiin wax adiga reportka hargeysa laga samaynayo oo qofkii baxayo halkaa istaag shan iyo toban dollar bixi warqadan goomkaa qaado waxaas ma waxa weye falastinay loo adkeysan karo muddaan adkeysanayna far maalintii la aasaasay ee- ee somaliland maantaan iska aamusannahay En- waa leenaha hakasoo ha soo wanaagsanaato ha soo wanaagsanaato marka meeqa duulimaadaa maalintii taga en, berbere iyo hargeysa oo ka taga magaalada muqdisho ama yimaada markay gortaa laba ama saddexa tagto maalin walba a
kaasi wuxuu ahaa taliyaha laanta socdaalka dowladda federaalka soomaaliya genaraal cabdulaahi gaafo maxamed waxa uu u waramayey falastiin axmed iimaan dhegaystayaal waxaa naga xusuusina inaannu la xidhiidhnay mas-uuliyiinta somalilan balse aanay noo suurtogelin inaannu idiin soo gudbinno sida ay u arkaan xayiraadaasi waxaananu idiin soo gudbin doonaa marka ugu horreysa ay arrintaasi jawaab ka bixiyaan
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington warbixin hore ay u soo saartay hay-adda caalamiga ee la socodka maamul wanaagga iyo la xisaabtanka wadamada adduunka oo ayaa soomaaliya iyo kuuriyada waqooyi waxay ku tilmaamtay inay ka mid yihiin dalalka ugu hooseeya xagga maamul wanaagga iyo la xisaabtanka wariyaheenna v o eda yaasiin ciise wadheere ayaa arrimahaasi waxaa uu wax ka weydiiyey doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi oo hore uga soo shaqeeyey banka adduunka aqoon dheerna ula dhaqaalaha oo haatan ku sugan magaalada nairobi Een, waa mahadsan tahay yaasiin Een, ururkan eh, transparency international waa urur dunida oo dhan aada iyo aada looga qadariyo khaasatan hawsha ay qabtaan si wanaagsan oo dadkoo dhan kalsooni ku qabaan iyo nid- nidaamkay raacaan howlaha ku qabtaan marka nasiib darro waxaa noqotay sanad kasta eh, marka uu war- warbixintaasi soo baxdo soomaaliya kaalinta ugu hooseysay ka gashaa oo ah wadanka ugu musuqmaasuq badan dunida arrintaas soo noqnoqonaysa waa arrin eh, loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed iyo d- xukuumad kastoo ka jirta in ay waxyaalihii wax ka qaban lahaa ciladaha ay keento marka haddaan tusaale yarkaas iyo waxa loo baahan yahay oo aan wadanka weli ka jirin hay-ado madax bannaan oo ah kuwa xisaabinta iyo hantidhowrka oo aana dowladda warbixin siinin laakiin baarlamanka oo kale iyaga toos warbixin u siiya oo maaliyadooda iyo budgetkooda oo dhanna uu ka maaragtay madax bannaan yahay dowladda si ay xor u noqdaan marka ururadaasi weli kuwa dhab oo madax bannaan soomaaliya kama jiraan waxaa kaloo aan weli ka jirin soomaaliya maxkamado madax bannaan oo khaasatan loo xilsaaray arrimahaas hantidhowrka iyo maalkii la dhacay iyo waxaas oo dhanna iyakuna ma jiraan waxaa kaloo aan weli jirin oo wadankeena la- eh, la- baarlamanku uuna gudbin aana weli meel marin sharciyadii d- lagu xoojin lahaa hantidhowrka ururada dunidao dhan wadan kasta waxay leeyihiin waxay leeyihiin hay-ado een, baarlamanka u riboort gareeyo oo la yidhaaho eh, la dagaalanka musuq maasaqa markaas taasina kama jirto soomaaliya ilaa intay taasi jirinna maalka soomaaliyeed waxa weeyaan waa maal aan maaragtay cid ka warqabtaa jirin qof kastana siduu rabo ugu tagrifali karo soomaalidu inta badan ee waxyaabaha ee lagu eedeeyo musuq maasuqa waxaad moodaa inuu si joogta usoo noqnoqonayo oo sanadba sanadka ka dambeeya musuq maasuqu uu sii xoogeysanayo haddana ee dhaqaalaha dalka soo galaa ma badna marka la eego ee deeqaha iyo canshuuraha iyo meelaha ay dalka wax ka soo galaan sidee lagu xadidi karaa arrintaasi aanay usoo noqnoqonin Een, sida lagu xadidi karaa eh, waxa weeyaan in la sameeyo hay-adaha madaxa bannaan waxaa kaloo loo baahan yahay bulshada rayidka ah oo wadanka jirta oo dhan wa- eh, waa in laga qeybgeliyaa oo iyaku ay dowladda weydiiyaan dunidao dhan oo ay maaragtay miisaaniyadda sanad kasta dowladdu markay keento way soo bandhigtaa waxay u sheegtaa meelahay lacagtu ku baxaso iyo meelahay kasoo galayso wadanka dakhliga ama cashuur ha noqoto ama ha noqoto een, deeqa wadamo kale ayna siiyaan waxaasoo dhan waa wax lasoo bayaan dhigo wasaaradda maaliyadda baa mas-uuliyaddaa saaran marka mi- wasaaradda maaliyadda dunida oo dhan way soo qoraan oo shabakadda internetka ay soo geliyaan een, budgetka iyo miisaaniyadda dowladda lacagtu meelahay ka soo galaan een, meelaha lagu kharash gareeyo lacagtii deeqda oo soo gasha wadanka marka arrimahaasoo dhan oo aan weli ka jirin wadanka waa in loo baahan yahay la sameeya ta kale waxaa loo baahan yahay madaxda wadanka joogtaa waa in ay iyaku mus- tusaalaha ugu wanaagsan ay noqdaan oo ay yidhaahaan dadka do- ku jira ee wasiirada iyo madaxda sare ama prime ministerka iyo een, iyo madaxweynaha waa in ay sheegaan hanti waxay leeyihiin sanadka xulka markay qabanayaan bilowgeeda si loo ogaado waxay hanti leeyihiin taasina waa mid kale waxaa kaloo iyadana door ka ciyaarta oo wadankeena ka jirin arrimahaasoo kale waxaa door weyn ka ciyaara een, warbaahinta iyo eh, suxufiyiinta waxaa loo baahan yahay suxufiyiin madax bannaan xuquuqdooda la ilaaliyo aana lagu xadgudbi karaynin iyakuna waa dadka ribord ee s- warbixinta keeno oo dunida oo dhan iyo xitaa waxaa la yidhaaho eh, investigation ama waxaa la yidhaaho daba- eh, ba- dabagalka sameeya taasina door bay ka ciyaarayaan marka bulshadii rayidka ahayd een, maxak- maxkamadihii madaxa bannaanaa hay-adihii madax bannaanaa oo iyakan dowladda ku xidhneed waxaasoo dhan marka lasu keeno waxa ay abuurayaan jawi ay ku adkaanayso qofkii raba hanti inuu dhaco inay ku adkaanayso dunida oo dhan sida ay u shaqaysay waxa weeyaan qofkii madaxa ama meel jooga ama hay-ad ka madaxa oo lagu soo eh, oogo eh, wax lasdabamariyey ama shaki galo dunidu siday u shaqaysaa waxa weeyaan qofka hay-adda joogay ama madaxda ahaa waxaa la yidhaahaa hawshii aad hayseen dhinac waa inaad uga ba- dhinac waa inaad u istaagtaa ilaa inta daruurta ku kor saaran la ogaanayo inay wax ka jiraan iyo inayna waxba ka jirin marka wadankeenna waxaasi kama jiraan
kaasina waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi oo hore uga soo shaqeeyey baanka adduunka aqoon dheerna ula dhaqaalaha oo ku sugan magaalada nairobi wuxuu u waramayey waryaheena yaasiin ciise wardheere
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa v o a washington wariyaha v o eda uga soo waramaa sanadka maraykanka ah ee magaciisa la yidhaaha michael bowman ayaa waraysi gaara wuxuu shalaytoo isniin ahayd la yeeshay senator bob coker oo ah guddoomiyaha guddiga sanadka ee xidhiidhka arrimaha dibadda waraysigaasi oo dheeraah ayaa uu kaga hadlay dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin wadahadaladii nabadeed ee siiriya hubka nukliyeerka iiraan iyo weliba qodobo kale waxa uu haddaba waraysigaasi ku bilowday sidan wadahadallo looga gol leeyahay nabad looga dhaliyo dalka siiriya ayaa ka socda magaalada jineeva ma kuu muuqan kartaa natiijo ka dhalata wadaxaajoodka diblomaasiyadeed oo dilka lagu joojin karo laguna gaari karo hadafka maraykanka ee ah inuu asad xilka isaga tago Very difficult at this point. I think the opposition that. Uh, waa you mid know, aad u adag communicated- mucaaradka ayaan la xiriirnay waxaa la dhigay qaar meel sirgaxan oo adag xitaa sii deynta haweenka la kufsaday iyo caruurta xaaladahaasi ku dhashay ayaanan waxba laga qabanin oo ku jira xabsiyada uu kor ka ilaaliyo asad waxayna tahay in waxa laga bilaabayo meel ay adkaan doonto in la hogaamiyo waan taageersanahay wadahadallada diblomaasiyadeed balse waxyaabaha wakhtiga xaadirka ah ayaan u muuqanin halkii ku habboonayd xaqaa'iqa dhulka ayaa isbeddelaya ruushiya ayaa faragelin ku haysa marna haddii ay isbeddesho xaqaa'iqa dhulka taasi ayaa waxa ay adkaynaysaa in la gaaro meel lagu qanci karo guddigaagu wuxuu toddobaadkii lasoo dhaafay ansixiyey cunaqabateyno adag oo ka dhanaa kuuriyada waqooyi barnaamijkeeda nukliyeerka iyo hay-adaha gacanta ka siiya dalkaasi xoojinta milatariga kuwaasi oo qaar ka mid yihiin sida dalka shiinaha taasi dhib ma keeni kartaa I sense that the UN Security Council discussions are probably uh, they're not going to make the progress that we. would ila ma all aha like.
in wax su-aalihii ay ka taagan tahay in hay-adahaasi ay qaarkood yihiin shiines waxaan la hadalnay danjuraheenna qaramada midoobay iyo maamulka iyo golaha ammaanka in shiinaha uu ku soo biiro waa xaajo bilow ah oo si tartiib tartiiba u socota waa wax ceeba inaan horumar lagu tallaabsanin dalkaasi dib uga celin karaya waxa uu ku hoolan yahay waa dalka kuuriyada waqooyiye dalka shiinaha ayaa had iyo jeer diradda waxa uu saaraa xasiloonnida waxaad xustay iiraan waxaanaad aad uga soo hor jeesatay heshiiska caalamiga ah ee lala gaadhay iiraan hadda heshiiskii waa la galay ma doonaysaa inuu guulaysto mase jiraan wax ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo kongareeska ku jira oo gacan ka geysan kara inuu heshiiskaasi guulaysto I didn't support it, but of course I want it to be successful. I mean, uh, you know, I want good things for our country. I want good things for the region. And ma jeclaysan heshiiskaasi waayo si deg deg ah ayay isu rogtay awoodda wax lagu yeelsiinayay iiraan iiraan waxa ay hadda galaangal u leedahay khayraad badan oo aan hore u haysan sii waditaanka cilmi baariseed iyo horumarinta hadafka hubka nukleerka dabcan waan doonayay inuu noqdo heshiis guul ku tallaabsada waxyaabo wanaagsan ayaan u doonayay gobolka iyo in aynu samayno wax kasta oo iiraan aan kaga qaban karno in cagaha ay dabla gasho waxaad aragtaa isbahaysiga oo hore u socda waxaa jira danooyin badan oo dhaqaale ee dhanka yurub ah ruushiya hub ayay ka iibinaysaa shiinahana saliid lagama yaabo inaad aragto in si deg deg ahi taasi ay u dhacdo
ibraahim xasan daandure aad buu u mahadsan yahay uuna soo koobayey waraysigii wariyaha v o eda michael bowman uu la yeeshay senator bob coker oo ka tirsan sanadka maraykanka islamarkaana ah guddoomiyaha guddiga sanadka u qaabilsan xidhiirhka arrimaha dibadda halkaad ka dhegaysanaysaana waa washington
degmada celwaaq ee gobolka gedo ayaa waxa ay ka soo kabanaysaa dagaaladii sokeeye ee halkaasi ku dhex maray beelo wada dega deegaanka gudoomiyaha maamulka ee degmada celwaaq ee gobolkaasi gedo ibraahim guuleed aadan oo safar shaqo ku tegay magaalada kismaayo ayaa wariyaheena v o eda ee jubbooyinka qadar maxamuud xareed uga warramay xaaladda haatan ay ku sugan tahay degmada celwaaq
xaaladda degmada elwaq waa aad bay u fiican tahay xagga nabadgelyadana waa ilaa iyo shan sano waa nimanka khawaariijta waa laga xoreeyey aad iyo aad bay u fiican tahay laakiin baahiyaha deegaanka ka jiro xagga caafimaadka aad baa ugu liidanaa isbitaalkii wax dayactira ama wax dhisma ah ma uusan helin waa kii dowladda hore ee maxamed siyaad uu dhisay ay dhistay weeye marka xagga caafimaadka aad baa ugu liidanaa caafimaadka annaga marka qofkii hadduu xanuunsado ama naagaha markay dhalaan waxaan u gudbannaa dhanka kenya maadaama dowladda kenya xuduud la leenahay ilaa iyo toban kilomitir ay noo jirto madaxda dowladda kenya ayaan la xiriirna waraaqaan siinna waraaqahaasaa marka ay naga aqbalaan isbitaalkii dhanka kenya ayaa lagu daaweeyaa dadka wixii la daaweyn waayana waxaa loo gudbinayaa ama madheera ama wajeer ayaa loo gudbinayaa waa gartay ka warran bal dadka ku nool magaalada sida ay u saameeyeen colaadihii ka jiray deegaankaas wallaahi colaadaha aad bay u saameeyeen dadka qaar waxay u barakaceen dhanka kenya ay u barakaceen dadka qaarna waxay u barakaceen dhanka muqdisho laakiin hadda sanad sannadyadii dambe markii la xoreeyey waxyaabo badan baa iska beddelay degmadii dadkii dadkii ka barakacay dib bay ugu soo noqdeen ama ha u barakaco muqdisho ama dhanka kenya ha u barakaco dib baa loogu soo noqday markii waddankii la xoreeyey oo khawaariijtii laga xoreeyey dib bay ugu soo noqdeen oo hadda deegaankii waxaad moodaa deegaan aada horumar u gaaray xag dhismo xag ganacsi dhan walba inuu horumar gaaray deegaankii aad iyo aad buu u fiican yahay ganacsiga iyo arrimaha bani'aadanimada ee ceelwaaq ka warran wallaahi xagga ganacsiga aad baa loogu fiican yahay laakiin baahida badan oo dhibaatooyinka deegaanka jiro dad niman barakacayaal ah dad barakacayaal ah oo ka soo qaxay awal dagaaladii ka jirayy qoryooliga ka soo qaxay dad baardheera markii la xoreynaya ka soo qaxay i d biskaasa aad ugu saameeyey dhibaatooyin badan deegaankana dadka waxay u badan yihiin dad xoolo dhaqata ah ama dad ganacsata ay u badan yihiin dadkii xoolodhaqatada ahaa xoolihii way baaba'eenoo abaarihii hore ayaa ku habsaday dadkii marka marka xoolihii ay ka dhammaadeen degmadii bay soo galeen maadaama deegaankii beeraley uusan ahayn oo xoolihiina ay ka dhammaadeen baahi badan oo dhibaatooyin badan baa deegaanka ka jiro oo dadka masaakiinta ah ka waran dhinaca caafimaadka sidee ayay dadku ku helaan dadka ku nool ceelwaaq caafimaadka sidee ayay ku helaan wallaahi caafimaadka ma helaan caafimaadkooda aad buu u yaryahay markay xanuunsadaan sida aan horeba kuugu sheegay waxaa loo gudbayaa dhanka kenya ayaan u gudbinnaa meelaha dhanka kenya ama dheera ama ceelwaaq kenya ama wajeer ayaa lagu soo daaweeyaa marka xagga caafimaadka aad baan ugu ka warran wada shaqaynta aad la leedihiin dhinaca kenya gaar ahaan ceelwaaq kenya wallaahi aad iyo aad bay u fiican tahay xagga amniga waa ka wada shaqaynaa xagga maamulna d cgii dhanka kenya iyo d cgii dhanka soomaaliya aniga ah waan isku xihannahay wixii rabooda waa kala qaadanaa haddii dhanka annagaas dad ay dhibaato geystaan oo dhanka soomaaliya soo gudbaan oo kenyatia waa u qabannaa ayagana markii dad ay anaga naga mid ay dhibaato geystaan oo ay dhanka kenya u gudbaan oo ay noo qabtaan marka xiriir fiican baan leenahay oo wanaagsan
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha maamulka degmada celwaaq ee gobolka gedo oo ku sugan magaalada kismaayo wuxuu u waramayey waryaheena v o a ee jubbooyinka qadar maxamuud xareed
mahadsaned ibraahimow haatanna bal dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa waxaan noo soo qabanayaa codadka fanaaniinta hodan cabdiraxmaan iyo weliba cabdi holan
jacayl aanan iga bain baa iga baahay beerkuley
codadkaasi waxay ahaayeen hodan cabdiraxmaan iyo fanaanka cabdi holan halkaad ka dhegaysanayseena waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a heestaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii saaka iyo caalamka oo inoo soo taxnay tan iyo lixda iyo barhka markii ahayd saacadda afrikada bari haatan goordhow hawada ayaynu isku macasalaamaynaynaa waxaanu dhegaystayaal kulmi doonaa kowda iyo barhka markay tahay dhinaciina afrikada bari xilligaasiyo aad dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta sidoo kalena waxaad maqli doontaan idaacadaheenii soo socday afarta iyo toddobada saacadda washingtonna kow iyo tobankii habeenimo waxyar baaba dhimanba daqiiqadaaba ka dhiman ibraahimo markaa dunidu aad bay u kala fogaatay guud ahaan dhegaystayaal waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandureed leh sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.